shariif xasan waxaa soo doortay ergo laga soo kala xulay beelaha dega degaanada uu maamulkaasi ka tirsan yahay baarlamaanku xaq sidee ah ayay ku yeelan karaan marka ay doonayaan inay la xisaabtamaan
baarlamaanka waa mahadsantiin dhammaan xubnaha t v-ga mas-uulka hadda sida aan ognahay baarlamaanka xuquuq badan ay ku leeyihiin xildhibaanada waxay ansixinayaan golaha wasiirada waxay ansixinayaan miisaaniyadda waxay ansixinayaan maaragtay canshuuraadka iyo magacaabidda muxuu ahaa guddoomiyaasha gobolada markii golaha wasiirada ay soo dhameeyaan hase ahaatee golaha xildhibaanada lasoo dhisay oo dastuurka ogol yahay waa sagaash sagaashan iyo shan qof laakiin waxaa meesha lagu sheegaya boqol iyo afartan iyo sagaal wax sharciyaysan maaha dadka sharciyaysan boqol iyo afartan iyo sagaal waayo xeer hoosaad uu mar dhow sameeyeen wuxuu soo qoray boqol iyo afartan iyo sagaal oo si oo miisaanka balansiga u dhumiyo la sameynayo intaas
oo mandate ah uu madaxweynuhu haysto qayladan cusub ee baarlamaanku maxay ka tari kartaa
qaylada cusub baarlamaanka waxbay ka tari kartaa sababta ah haddii haddii madaxweynaha uu jebiyo dastuuriyan qaar ka mid ah qodobo ka mid ah dastuuriyan hadduu jebiyo waa in la hor keenaa markan guddoonka baarlamaanka oo lauu weydiistaa kalsooni kala sababta ah mandate-kaas ma aha mid fixed ah oo la dhihi kara afar sano lama hadli karo baarlamaan waxaa loo sameeyey in ay la xisaab oo la xisaabtamo madaxweynaha golaha wasiirada marka hase ahaatee marka waxaa muhiim ah urka uu jibiyey daraaddeeda waa dhowr qodob ayuu jibiyey dhowrkaas qodob daraaddiis waa la horkeeni karaa golaha oo baarlamaanka sidaas ayaa looga qaadi karaa xilka si barnaamij oo markii lasoo diyaariyo qodobada si markii si oo logic loo soo diyaariyo ayaa lagula xisaabtami karaa cabdirasaaq ka duwanaanshaha qaabka ama qalfoofka nidaamka uu u dhisan yahay koonfur galbeed maamulada kale marka la fiiriyo ma tahay mid u adeegeyso dimuqraadiyad iyo isla xisaabtan
dabcan maamul goboleedka oo kuwa kala dhisan sida galmudug iyo maaragtay jubbaland waxay ku dhisan yihin nidaam oo federal nidaam federalism democracy ah marka mid u goonaya maba jirto koonfur africa maxaa koonfur galbeed sababta ah waxaa weye nidaamka dastuuriga waa la yaqaana nidaamka olmarayo waa la yaqaana waxaa u samaystay nidaam keli keli keliya ah oo u gooniya isaga inuu administration oo self keligiis inuu maamul ugu talagalay ay tahay markan wasiir afar wasiir oo active ah oo isaga samaystay iyo wuxuu samaystay madaxweyne ku-xigeenna ma jiro guddoomiye baarlamaanna gacantiisa ku samaystay marka waxa la dhihi kara maa mida kale waxaan kuu sheegayaa haddii ay koonfur galbeed gooni u tahay koonfur galbeed af xildhibaanadooda afar iyo toban bilood saddex iyo toban bilood mas-uul yihiin mashaarada ay heleen waxaa weye hal bil mashaarkooda iyo saddex bilood min laba boqol la siiyey oo cid kalena wax lama siin taasna ma dastuuriga dastuurkaa dhigaya mase mid asiga koonfur galbeed u gooni ah marka ma jiraan wax mas-uul kale magaaladaas ka jiro waa self self style job waay hal qof dictator ah isagaa mas-uul ka ah isagaa magaalada xiraya isagaa furaya afar wasiiru samaystay oo lixdan iyo shan wasiiraa la qoray meel ka meel ka jirtana male maamul goboleed dhaqaale aan lahayn budget lahayn lixdan iyo shan wasiir samaystay mas-uuliyadiis waa mas-uuliyad aad oo oo aan laga rabay in xilkaas uu sii wado waxna kama socnin marka saas daraaddeed markan ma jiraan
wuxuu dhigayaa in afarta sano oo madaxweyne shariif xasan uu leeyahay ay tahay lama taabtaan
arrintaas macnaha muqadis maaha kutaab meel ku qoran maaha wuxuu samaystay dastuur oo asaga gacanta ku samaysta wey dastuur oo cid ansixisa aan lahayn dastuur aan waxba laga shaqeynin saas daraaddeed marka waxaan leeyahay maarkan xildhibaanada xaq bay u leeyihiin haddaan cidba aan ka qaadi karin xilka todoba boqolkiaa lasoo celinaya todoba boqol uu yii xilka i doortay todoba boqol hala soo celiyo shacbiga garoonkii hala keeno ayaga cid madaxweynaha nin cid rabto male waa lakasoo wada horjeedaa shacbiga waa diideen waxaa kaaga sii darna xildhibaanadu ma ogolo awood bay uleeyihin xildhibaanada inay ansixiyaan wa ayaga positionka ay taagan yihin maxay tahay xildhibaanada maxay xildhibaan u yihiin shacbiga masinayaan awoodoodii waa dastuuriga oo meesha muqadas meesha ku qoran ma jiro isagaa samaystay waa waa nuql isaga qortay oo yiri afartan lagama qaadi karo maamulada maamulka oo jubbaland dib ayuu isku habeeyey markii uu ogaaday in systemka uu qaldan yahay doorashuu galay nidaamuu sameeyey administration cusubuu samaystay golo wasiiruu dhistay waxaa ansixiyey xildhibaanadii marka dictatorship inuu rabo afar sano in uu meesha dadku ku haayo uu yidhahdo cidna waxaa i doortay shacbi waa laga horreeyey dawlad noocaas maba arkin xildhibaanad maxay yihin ma example keliya meesha taagana
waa mahadsan tahay laba sano oo lasoo dhaafay ayuu xilkan hayay madaxweyne shariif xasan buuq taagnaa iyo cid ka daba qaylinaysay oo siyaasiyiinta deegaanadaas ah ma aysan jirin markii doorashadii ama xulashadii xildhibaanada la gaaray oo xildhibaanada federaalka baydhabo lagu soo xulay siyaasiyiin badan oo halkaas xilka kusoo waayey waxaa la aaminsan yahay in ay qalalaasahan siyaasadeed ay gadaal ka taagan yihiin maxaad uga jawaabaysaa cabdirasaaq adiga su-aasha kugu socotaa
waxaa ugu jawaabayaa waxaan ka wadaa madaxweynaha shariif xasan mid hadda keliya lagu kaxsan yahay ma ahen maxaa jirta banaanbax ayaa ka dhacay magaalada london before waktigan doorashada ka hor oo looga soo horjeedo shariif xasan afgoy banaanbax ayaa ka dhacay daafeed markii ugu dambeysay waxay yidhahdeen mas-uul nagama aha shariif xasan wuxuu mas-uul ka yahay ma jirto kacdoonkan kacdoon hadda bilowda maaha kacdoonka kacdoonka marka waxaa isqabsaday kacdoon hore u jiray oo shariif xasan oo dawladiisa loogu soo horjeedo oo nidaam xudumada ah oo aan ka warhayn markan shacbigiisa aan ka warhayn mar hore u jiray taas daraaddeed marka waxaa isqabsaday dhowr kacdoon kacdoon dad asiga oo corruption uu ku sameeyey nidaam corruption doorasho uu ku sameeyey dad ku kacsanna waa jireen laakiin kacdoonkan kacdoonkan ka horeeya ma lama dhan lama dhihi karo keliya in oo maamulka hadii la dadka xilka soo waaya ayaa keliya ku kacsan kan madaxweyne shariif xasan wuxuu u sharaxan yahay madaxtinimada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya isla markaana qaab qaybsiga ama qaab awood qaybsiga soomaaliya jawaari oo goboladaas ka soo jeeda ayaa soo galay saddexda xubnood ee ugu sareysa ku sii joogitaankiisa ama ku adkaysashadiisa in uu weli musharax yahay maxay ka dhigan tahay maxayse noqon kartaa ujeedada uu ka
leeyahay runtii horta dastuurkan oo maamul goboleedka koonfur galbeed ma ogolo madaxweynaha in howl kale aan howl kale oo ka duwan tan koonfur galbeed inuu qabto marka ma jirto madaxweyneyaal oo maamul goboleedyo oo isku sharxay madaxweyne hase ahaatee hadda shariif xasan ugu dhamaatay wax uu madaxweyne kale isku sharxaya ma jirto doorkii aan ku lahayn four four point five sharing powerka digal mirflow way qaateen gudoomiya jawaari oo kusoo baxay shariif xasan wuxuu noqon karaa mataqaanaa nin oo cambain ololo u wadi karo madaxweyneyaasha kala imaanaya keliya mehe nin oo haba yaraatee siyaasadiisa waa burburtay waxba kama jiraan marka wuxuu diyaar u yahay keliya inuu dalaal ka noqdo dadka soo socda madaxweyneyaasha kale xilka doonka ah